إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan kusoo dhowaada qodobada warka iyaga saakaya aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan way ku beegsadeen shisheeyaha itoobiya iyo kuwa koonfur galbeed waxay ka fuliyeen gobolka baay iyo shabeellaha hoose muasasalka taayib ayaa baahisay muuqaal laga duubay qaabkii shalay itoobiyaanka loogu laaya duleedka degmada waajid ee gobolka bakool waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka hadlaya kabeenkii shalay lagu laayay ciidamada itoobiya ee ka dhacay afaafka garoonka diyaaradaha degmada waajid ee wilaayadaas ciidamada xabashida itoobiya ayaa dad rayid ah dil iyo dhaawac waxay ugu geysteen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed uu ka hoos jiro gumaysiga xabashida munaasabad lagu caliyay masaari ee suldaanka beesha dagoodii wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee xarunta wilaayadaas ehelada macalin ay dowladda kenya ku riday in ka badan soddon sano xariga ah ayaa ka hadlay dhibaatada ay kala kulmayaan xukuumadda nairobi banaanbax looga soo horjeeda dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay magaalada markay gobolka shabeellaha hoose mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ka min ah waxay ka fuliyeen dalka burkina faso الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay howlgallo kala duwan oo ay ku beegsadeen shisheeyaha itoobiya iyo kuwa koonfur galbeed ka fuliyeen gobolka baay iyo shabeellaha hoose gobolka baay haddaan ku bilowno ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay waxay sidoo kale mujaahidiinta weerareen xero koowaad oo iyadana ku taala diinsoor ay ku sugan yihiin askarta koonfur galbeed gobolka baay sidoo kale mujaahidiinta xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askarta koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano maaya fuulka ee magaalada baydhabo waxaa sidoo kale weerar madaafiic ah mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka gofgaduud buuray oo hoostaga magaalada baydhabo halkaasina waxaa ku sugan askarta koonfur galbeed ciidamada mujaahidiinta sidoo kale gobolka shabeellaha hoose xalay waxa ay weerar culus la beegsadeen ciidamada yugandeeska ah iyo kuwa dowladda federaalka saldhigay kaga sugan yihiin degmada qoryooley deegaanka danow ee hoostaga degmada qoryoole ee saldhig kalew ay ku leeyihiin ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ayay sidoo kale mujaahidiinta weerar ku qaadeen muasadalka taayib ayaa baahisay muuqaal laga duubay qaabkii itoobiyaanka shalay loogu laayay meel u dhow degmada waajid ee gobolka bakool muuqaal kooban oo ay baahisay alkataayib al akhbaariya ayaa waxaa lagu arkayaa kamiin culus oo shalay mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen ciidamo itoobiyaan ah oo doonaya inay dhadhaqa ku sameeyaan duleedka degmada waajid ee gobolka bakool weerarka kamiinka ah muddo kooban uu socday kadib waxaa goobta isaga firxaday ciidamada itoobiyaanka iyadoona muuqaalka lagu arkayo qaar ka mid ah meydadka ciidamada itoobiya oo ay mujaahidiinta dul taagan yihiin shalay kamiin xoogan oo ka dhacay duleedka degmada waajid ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo itoobiyaan ah oo kasoo baxay magaalada waajid islamarkaana doonayay inay waardiye ka qabtaan diyaarad helikabtar ah taasi oo sahay u sidayay ciidankaasi oo halkaasi muddo ku go-doonsan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka hadlay kamiinkii shalay lagu laayay ciidamada itoobiya ee ka dhacay afaafka hore garoonka diyaaradaha degmada waajid ee wilaayadaas maxamed daayar cali sugo ayaa faahfaahinaya sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo waraysi siiyey warbaahinta andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa ka warbixiyey dagaal khasaaro sababay oo shalay ciidamada xabashida itoobiya lagula eegtay degmada waajid xilli ciidamada itoobiya ay ilaala ka hayeen diyaarad sahay u waday xabashida ku go-doonsan waajid oo ka tirsan gobolka bakool sheekh cuhmaan ayaa ugu horeyn faahfaahiyey khasaaraha guud ee dagaalka ku gaaray ciidamada xabashida etoobiya khasaaro waa jiraa bashari iyo maadi labadaba waa jiraan een, xagga maaragtay bashariga amba khasaaraha ee, dhimashada iyo dhaawac waa jiraan khaniimana waa jirtaa inta hadda maaragtay walaaluhu ay dul istaageen oo cadowga etoobiyaanka eh, laga dilay waa sideed inay iska kororto ama ziyaadadna waa laga yaabaa marka khasaarana waa jiraa oo sida maaragtay baktigooda qaar ka mid ah internetyada maaragtay lasoo dhigay waxna waa ay qaateen dhaawac badan waa jiraa hub oo maaragtay khanaa'iman waa jiraan waxa uu ka warbixiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku hoos nool degmooyinka bakool ka tirsan ee xooga ku haysato dowladda etoobiya Ee, sida la ogyahay cadowga een, wilaayada islaamiga bakool goobaha amaakinta uu haysto waxaa ka mid ah xudur oo magaalo madaxdii gobolka ah iyo waajid iyo ceelbirda saddexdaas degmo ayuu haystaa sida la ogyahay haddee muddo badan waa joogaan marka xaaladda ka jirtana waa xaalad runtii aada ciriiri u ah xagga maaragtay dadka muslimiinta markii la dhaho gumaysi ayay ku jiraan shacabka meesha jooga dhib iyo dil iyo boob iyo dhac iyo kufsi intaba waa lagu hayaa marka waa meel runtii maaragtay nolosheeda aada u liidato waaye cadowgan haddee muslimiinta markii horeba duulaan iyo gumaysi bay ugu imaadeena gumaysigii iyo hadgudubkii iyo boobkii hantiyadeed iyo kufsigii iyo dhacii waa xadith walaa xaraja waaye wax laga sheekeyn kara maaha dhibaatada meesha ka jirto weliga bakool oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu dambayntii u mahad celiyey qabaa'ilada wilaayada ku nool kuwaas oo naf iyo maal ku bixinaya halganka jihaadiga ah ee ka socda giiga soomaaliya awalan waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala oo guushaan maanta na siiyey Een, cadowga allah subxaanahu watacaalana ku xasuuqay een, camaliyadan oo kamiinka ahayd kadib waxaan u mahadcelinaynaa bacd allahi subxaanahu watacaala walaalaha muha- mujaahidiinta ah ee runtii naftooda u xuray in maaragtay difaaca diinta islaamka ee cadowga allahna maaragtay dhegta dhiiga u daray jasaakum allahu khayra jazaa baan leenahay Ee, shahaadadoodana ilaahi ha ka aqbalo intii maaragtay noolna allah subxaanahu watacaala ha sugo saraakiisha iyo ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan gobolka bakool ayaa wax la yaab leh waxaa ku noqday sida ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ugu dhiiran yihiin in cadowgooda ay ku beegsadaan meel kasta oo gabaad ay ka dhiganayaan howlgalka fariidka ah ee shalay dhacay ayaa sabay dhimashada sideed askari oo ka tirsan ciidanka etoobiya waxaana ciidanka etoobiya ay ka carareen midadka ah oo qaarkood uu baahiyey kanaalka ah wararka alkataa'ib al akhbaariya jasaaka allaahu khayran maxamed daayir ciidamada xabashida etoobiya ayaa dad rayda waxay dil iyo dhaawac ugu geysteen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed uu ka horjiro gumaysiga xabashida maxamed muude iyo abu muslim ayaa faahfaahinaya ciidanka etoobiya gaar ahaan kuwa liyubolis ayaa dad shacab ah ku dilay kuna dhaawacay magaalada qalaafe ee webi shabeelle oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida bulshada magaalada ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhigay dibadbax ay ugu soo horjeedaan ciidamo liyubolis ah oo magaalada yimid maadaama ay garanayaan dhaqankooda arxandarada ah liyubooliska ayaa dadkii dibadbaxayay ku riday rasaas iyada oo bulshaduna ay sida reer falastiin isticmaalayeen dhagxaan etoobiyaanka ayaa dilay hal qof oo shacab ah iyaga oo dhaawacay qof kale ninka ay dileen ayaa ah qof daada kontoonaad ku jira halka ay dhaawaceen wiil dhalinyaro ah bilihii ugu dambeeyey waxaa dhulka soomaali galbeed ku soo laabkaclaynayay gumaadka ay geysanayaan ciidamada etoobiya munaasabad lagu caleemasaarayay suldaanka beesha dagoodii ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee xarunta gobolkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubayda xafladan oo ahayd mid lagu caleema saarayay suldaanka beesha dagoodiye ee jubbooyinka ayaa ka dhacday magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jiray odayaasha dhaqanka jubbooyinka iyo nabadoonnada beesha dagoodiye suldaanka ay dooratay beesha dagoodiye ayaa lagu magacaabaa suldaan maxamed nuux cabdi oo ku magac dheer maxad carab ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha dagoodiye waxayna suldaanka ay doorteen ka codsadeen inuu beesha la shaqeeyo islamarkaana ku hogaamiyo jihaadka suldaanku wuxuu u baahan yahay garab istaag ayuu u baahan yahay suldaanku waa qof bini aadam ah wax buu qaldi karaa waxna waa ansixi karaa wuxuu saxa in lagu taageero wuxuu qaldana in looga nasteexeeyo inna hawl dhammaan shareecada islaamka ee inuu nagu hogaamiyo suldaankeenna maxamed nuux cabdi inuu nagu hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka Ee, suldaan soo dhowow cadaalad cadaalad haddii la waayo wax ma socdaan dulqaad iyo sabar haddii la- haddii la waayo wax ma socdaan sabar iyo dulqaad iyo cadaalad yaan kaa codsanaynaa suldaan inaad nagu hogaamiso gabar iyo wiil waa ku garab taagannahay waana kula shaqaynaynaa waxaan kaa codsanaynaa inaad nala shaqayso aan kula shaqayno jahaadkan aad nagu hogaamiso aakahan aan qaadanno allahu akbar allahu akbar sidoo kale odayaasha dhaqanka jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey suldaanka la doortay ee golahooda ku soo biiray
intii hafladdan kukootina khayr alla asiinsiyo beesha dogoodii maanta hafladdu inga dhigteen oo naftaayna la- la yaab ah ma isiin sheegane suldaan maxamed arab dadkaakii diinta iyo oonay dalja ku hogaamiye allaha koo dhigo
ilaahayna soo waafajiyey kulankan khayrka badan oo maaragtay lagu caleyma saarayo suldaanka beesha dagoodi marka ilaahay mahadiis ilaahay baan uga mahadhayaa Een, waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo suldaanka beesha dagoodi maxamed carab waa soo dhoweynaynaa insha allahu biidnillahi kariim Een, waxaanu ku soo dhoweynaynaa een, maaragtay wixii maaragtay loo idmaday oo ahaa shareecada islaamka inuu wax ku hogaamiyo waxaan rabaa inaan ku hormaro naqiib maxamed carab nuux cabdi waxaa la rabaa beeshu waa ku keentay waa ku soo doorteen dagoodi keliya horta odo- odo- oday uma ihid waxaad oday u tahay oday muslin ayaad maanta ku soo biirtay ugu dambayntii waxaa hadlay suldaanka cusub ee la doortay suldaan maxamed nuux cabdi muxaad carab wuxuuna sheegay inuu beeshiisa ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka intaa kadib hadduu alla yidhaahdo beesha dagoodiye iima dooran inaan xaq aysaleen u raadiyo waxay ii dooratay xaqa lagu leeyahay inaan ka qaado ka ileedan u raadiyo anoo ugu raadinayo ilaahay kitaabkiisii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam Bar- intaa kadib ilaahay idinkii beesha dagoodiye waxaan ku hogaamin doonaa ilaahay kitaabkiisa waxaan u hogaamin doonaa anoo raayada wado dhulkii shalay nagala soo qaxiyey waxaan tiigsanaynaa waayo cusub oo ah inaan hore u soconno gadaal la fiirin Een, xilka uu adeerkay ugu soo wareejiyena waan kala wareegay marar badan waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka dhacay munaasabado noocaan ah oo ay beelaha soomaaliyeed ku caleema saaranayaan salaadiin ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka
ehelada macalin ay dowladda kenya ku riday in ka badan soddon sano oo xadhig ah ayaa ka hadlayay dhibaatada ay kala kulmeen xukuumadda nairobi haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa xukun dheer ku riday macalin bara ka ah goobaha waxbarashada ee magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa ee ku jirta gumaysiga dowladda kenya macalinkaas oo lagu magacaabo xuseen ayay dowladda kenya ku riday xukun gardarro ah oo gaaraya soddon iyo shan sano oo xarig ah ma sheegin sababta rasmiga ah ee dowladda kenya ku haysato macalinkan qaar ka mid a ehelada macalin xuseen ayaa sheegay in dowladda kenya macalinka ay horay dhib badan ugu geysatay lagana burburiyey iskuul uu lahaa haddana si gardarro ah xukun loogu riday waxaa nala tusahayaa waagii la diri jiray oo saxeertan la yeeli jiray sababtee ninkaa mar baa la dilay mar baa iskuulkiisa la gubay marba waa al-shabaab la yiri marba dhib walba la mariyey wax u tootay weligiis ma leh xaquuqda hadda soo baxday macalinka xaq ma laha miyaa ilmahan lacagta ka baxsanayna iskuulka noogu jiraan xaq ma laha miyaa ilmaha niyada laga jibay oo maanta aabbahood la xiray macalin waa wasaazi la xiray oo oynaayiin oo ku kasta istaana eedka wuxuu qori doona maanta aan war ka haynin imtixaanka marka la galo foonfo wuxuu qori doona war aan ka haynin oynaayiin xaq ma laha miyaa ilmahayna xuquuq ma qabaan miyaa soddon iyo shan sano islaan nin laa ilaa ilaa isxira mar kurkaa la iska gooyaa xabadaa la isku dhuftaa dadaa qoryo lagu qabtaa islaan saanseeli ma arkin ilaahay ma hurdo mungu halaali xaq baa socon xaq baa dhacen iskuulkan wuu soconi wuu jiri kuwa ani aan dhe sagaalka ilmahay dhalaan baa dhigan doonaa saana u socon doonaa laakiin reer qaaris xaqa iyo daacadnimada ha noola imaadeena walaa maxkamaday wataan walaa naani waxaan aaminsanna ma laho macalin xuseen xaqiisi baan rabnaa dowladda kenya ayaa dhibaato ba-an ku haysa dadka muslimiinta ah ee ku hoos jira gumaysigeeda waxaana jira dad badan oo muslimiin ah oo xabsiyada ku jira iyo kuwo la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigaan kadib markii ay afduubatay dowladda kenya iyadoo si qarsoodi ah u qaarajisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka wada dhulka ay muslimiintu leeyihiin ee ku jira gumaysiga kenya waxaana jira dad badan oo kenyaati ah oo gobolladaas isaga barakacay kuwaas oo ay ku jiraan macallimiin kenyaati ah oo dadka muslimiinta barayay karishtaamaynta iyo waxyaabo kasoo horjeeda diinta islaamka dhowaan ayay ahayd markii guddoomiyaha maqaar saarka ah ee dowladda kenya u qaabilsan gobolka mandheera uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay boqolkiiba lixdan maamusho gobolka mandheera
bulshada ku dhaqan deegaanka gubadley ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhulboob ay kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maxamed ciise ayaa warkaas inooga waramaya goofley haddaan nahay geeriyaan ka xignaa dhulkayna ee uu sharci jiro cabdibukhaari ha nagala qabto macallimahada ha nagala qabto yabo ha nagala qabto hadduu sharci jiro ee islaamnimo dadkan ayaa ka cabanaya dhulbab ay ku hayaan mas-uuliyiin isku hib ah oo ka tirsan dowladda federaalka dhulkan waa goof ku yaala gubadley xamar waxaana sida ay sheegeen dadkan si xoog ah dhulkooda ugu boobayo wasiiru dowlaha madaxtooyada abshir bukhaari gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir macalin mahdi iyagoo arrimahaas ka cabanaya ayaa waxay yidhaahdeen waxaan ka xignaa geeri in dhulkeena la dhaco waxaa i xoogi raba cabshir bukhaari macalin mahdi iyo yabo goofley haddaan nahay geeriyaan ka xignaa dhulkayna ee uu sharci jiro cabshir bukhaari ha nagala qabto macallimahada ha nagala qabto yabo ha nagala qabto hadduu sharci jiro ee islaamnimo jirto haddii dhaxalkayna ninkaas inuu qaato rabana annaga asiga dhaxalkiisa arki mayna kayniyo uu soo hanqaltaagin iibaanka allaha gelsho hadduu iibaanka alla ka reebto dhulkan ragaa iskale waxaan rabnaa dadka dowladda dhinac marsan diintan aan ku salaysnayn ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha baarlamaanka dadkaas inay ogaadaan nagana qabtaan dadka dhulka u dhashay dhuxushana lahay abkood lahay adoogood lahay aan nahay annaga dadkaas inay nagala qabto ayaa dowladda soomaaliyeed ka codsaynaa waxayna wadaan musuq maasuq iyo waxaan diinta ku salaysnayn waxay sidoo kale intaasi ku dareen in dhulkan dacwadiisa ay muddo soo jiitamaysay islamarkaasina ay caddeen u haystaan dhulkan dacwadiisa wakhtiga ay bilaabato ummadda waa og tahay sharcigana waa og yahay wax kasto iyo meel kasto ay la isugu tagana waa yaallaa wuxuuna ku yaallaa si sharciga oo diinta islaamka waafaqsan qaynuunyada sharcigana u yaallo ee dhulkan wakhtigii la xukumay laba kun toban iyo sagaalkiyaa la xukumay ilaa inta ka sukaysana waa xukunnay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsahaa saddex nin oo isku hayba oo hal hayba inay iyo meel tagaan dad shaqaysaaya ee u shaqayhayo ummadda soomaaliyeed goobkoodii joogana ay ka qaqabtaan kuna xidhaan saldhigga hurwaay yah aysan geyhayn wax maxkamadda tan iyo markii uu xasan sheekh xilka fuulay waxaa aad usii kordhay dhulbaabka ay ku samaynayaan hantida guud iyo midka gaarka ah madaxda dowladda federaalka taasoo marba marka ka dambeysa dadka ay kasii cabanayaan
banaanbax looga soo horjeedo dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waa kan maxamed amiin oo warkaas faahfaahinaya maalintii shalay banaanbax looga soo horjeedo dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada marka ay xarunta gobolka shabeellaha hoose kasoo qaybgalayaasha dibadbaxa ayaa ku qaylinayay erayo ka dhanaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka oo ay ku eedeeyeen inuu shirqoolay ciidamadii lagu laayay camaliyadii ka dhacday gudaha xarada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho dibadbaxyaasha ayaa waxaa ka mid ahaa waalidiinta qaar ka mid ah ciidamadii lagu laayay camaliyadii nafurnimada aheed ee ka dhacday xaradaas waxay askarta badbaadiye iyo kuwo kaleba ugu baaqeen inay kasoo baxaan dowladda federaalk oo ay ku eedeeyeen inay shirqooshay wiilashooda xalay shalay markuu dhacay xalay lagama seexan magaalada marka waxaa go-aan lagu qaatay ciidamada ha ahaadeene gorgor ha ahaadeene ayun haramcad inay ka soo baxaan ee gobolkooda ku soo noqdaan military booliis sababtoo ah waddankiina idiin baahan waa lidin kala dilooyaa idinkina waxaa lidin cilaamihii dagaash dagaal fees fees labaad idinkaa lidinku baabi'i rabaa afar iyo tobanka meesha lagu soo abjeer waa ujeediin shaaki oo dowlad shaar dowladeed xasan sheekh annaga hor horyaan isku aragnay xasan sheekh waa isnaqaanaa horyaan isku aragnay afartan tikniko konta tikniko lambar konta loogu soo weeraray mafaateen ciidamadeena dib u soo noqda mushahar iska dhaafa naagihiina biilmi idinka rabaa ilmihiin oo idiin sabraayan gabri gabri lacag la'aan oo idinkuugu daraa gabalkiina ku soo noqda beerana qabanayna camaliyadii lagu weeraray xarada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay boqol afar iyo labaatan kale waxaana weeraradaasi aada ugu qayliyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar kamiina waxay ka fuliyeen dalka burkina faso weerarkan waxaa lala beegsaday ciidamo ku socdaaliyay deegaan ka tirsan gobolka kunguusi ee dalka burkina faso waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxayay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay baahisay muwasasada azalaaqah ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda burkina faso sidoo kale waxaa weerarkan lagu soo furtay sagaal iyo toban mooto laba qoray oo b k m ah iyo sidoo kale laba qoray oo ak forty seven ah iyo agabyo kale warkiisa kayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa